madaweyne ku-xigeenka maamulka puntland iyo ku qayb galay munaasabad iyo kaqalin jibaayaan arday dhammaysatay warbarashada oo la kaqoobday magaalada garoowe taaseyjo tiriyo deerasa in ku badan boqol iyo konton arday munaasabada wayba ku qayb galay gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee golo wakiilada puntland golo wasiirada maamulka seyti suldaane waalidiin iyo marti sharaf kala madaxweyne ku-xigeenka puntland elias cismaan lugator yaa hambalyan diri ardayda qalanjibyaasi uso-on aan rajayay in aqoonta iyo baradan iyo aan ku faa'iideeyaan dalsho iyo dadsho waynuusu muujay muhiimadiyo dowladda siyaasa in laha saara jiil wal baradi runtii farxad gaaray noo tahay inaan maanta idinkala soo qayb galno munaasabadan muhiimka ah ee ay ku qalin bedelanayaan ama ku aflaxeen dhallinyaro muddo lagu soo tabcayay oo maanta qalinjabintoodii iyo inay jaamacaddii koowaad ee bajularka ay ka qalinjabinayaan inaannu soo jaabirro oo ugu hambalyayno marka hore waxaan leeyahay hambalyo ardayda marka labaad waxaan leeyahay macallimiinta iyo maamulka jaamacadda oo tacab weyn geliyey iyo waalidiintii ku soo tacabtay edhallinyaradan maanta qalin bedelanaysa iyo wasaaraddii waxbarashada oo iyada laftigeedu shaqo weyn iyo siyaasado iyo dadaal iyo dowladdaba aad baan ugaga mahad celinaynaa runtii farxad gaara waxaa leh maanta jaamacaddii bariga africa oo ahayd jaamacaddii koowaad ee puntland inay maanta faraceedii garowe dufcaddii labayo tobnaad ka qalin jabinayso faracanina ahaa kii labaad oo boosaaso ay number one ahayd waxaa kaloo iyana ilaahay mahadii ah arday idinkoo gurigiinni ku nool diintiinni la nool dhaqankiinni la nool reerkiinnu hadday qani yihiin iyo hadday xaaladdu ku adag tahayba nolosha la qaybsanaya baycad dhaqan ahaan idindhibaysa diin ahaan idindhibaysa haw ahaan idindhibaysaa aydan maanta wax ku baran aad gurigiinni iyo caasimaddiinni garoowe intaad wax ku barateen ku qalin jabinaysaan oo wax ilaahay loogu xamdiyo in guushaa la gaadho inaynu maanta deganaanshahaas iyo jaamacadahaas iyo horumarkaa la helo waxaa inoo suurtageliyey allah subxaana wa tacaala aynuugu xamdiyayno